magaalada beledweyne ayaa ayadana ilaa iyo haatan waxaa ka socda gurmad loo fidinaya dadkii ay saameynta ku yeesheen daadadka halkaasi kusoo fatahay wararka ka imaanaya halkaasi waxay sheegayaan inay yaraadeen biyaha hase yeeshe ay jiraan xaafado weli aan la gaari karin biyaha jiifa dartood gaashaanla sare faarax cali waasuge waa taliyaha guutada shanaad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya haaruun macruuf ayuuna uga waramay doorka ciidamada gurmadka magaalada beledweyne gacanta ay ku leeyihiin waa mahadsan tahay waa ku salaama bacda v o a iyo adigaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degan gobolka hiiraan sida aada hay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaban karaan way qabee waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyaan oo amnigana waa u taagay imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaadu saamaysay taas yaan sheegi karaha ilaa saddex maalmood afar maalmood aan baabuurteena ku guraynin dadka shacabka ah oo baabuurta milatariga xooga dalka lagu gurayay ilaa al aanana biyaha waa u dhaaminaa ma garat waa garta halkeed ugu dhaamisaan oo ay dadku ku sugan yihiin maana dawladda milatariga annagu intaan la gaarno intaan la gaarno maalintii saddex jeer afar jeer waxay noqoto waan dhaaminaa intaan la gaarnaba waa gartay marka sead isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan a shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbannahay barke ciidamada milatarigu waxay iyagu waa waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay ubaa waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadano aad iyo aaday muhiim waxaad iiga amnigana gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa ka kalena gargaaraan ku fidinaynaa waxaad iiga warantaa heerka biyuhu hadda halk halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee wallahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meelaysan gaari jirin ay gaareen oo aada maqlaysay madaxweynaha dalku inuu madax maxamed cabdulaahi farmaajo ood maqlayday ra-iisul wasaaruhu inuu baaq jeedinahay oo maqlayday madaxweyne hirshabelle uu joogo iyo iyo dawladiisii xukuumadiisii iyo gulaysi wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalhu way joogaan wasiire federaalhu waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo haa shaqadu way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garat waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di'in oo webigu uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha wallahi niyow baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taas waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidanaan nahay wixii uun aan isheenu qabato ayaan oo cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karno waa ka qaban karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo golo wasiire leh oo gobarnatoore gobol leh ayay leedahay hiiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadan aan qabanaa wixii aan qaba aan qaba karinna maba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkayna waa qabanaa kasako inaad dadka daadguraysaan ma wax kaloo aad ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin hadday noqon lahayd dhaqaale ha ha ha ciidanka garaamkeena garaamka raashinka ah ayaan iska jarnay waxbaan iska jarnay dadki waa ku gargaarnay waa siinay maantadanba qaybta ko kow iyo labaatanaad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo na soo gaaray maantaan bixinay biri kula kalaan bixinayna haddii aan laydmo marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna ma taliyaha ugu sarreeyo iyo kugu hooseeya waa gurmaday kusoo jiraan ma garan waa gartay marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo hadda xaaladdu waa sidee bal iga waran sida aad wax u wadaan xaaladdu hadda way fiican tahay guddiyaha shaqaynaya guddiya ganacsigaa shaqaynaya kuwa maamulaha shaqaynaya aada iyo aad ay xaaladdu u fiican tahay biyuhuna inay sii nusqaamanaan rajaynaynaa laakiin waxaa meesha ku jira caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimkaa waxaan ka codsanaynaa in xal loo helo dawladda soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada ahoo taagan oo sanad kasta imaanaysa
waa hagaag hadalkaasi waxa uu dambeeyey gaashaanle sare faarax cali waa suge waxa uu rameeyey haarun macruuf